gudoomiyaha ururka dhalinyarada isxilqaan iyo afhayeenka ururka ayaa bulshada magaalada beledweyne ugu baaqay in ay ku garab istaagaan ololaha nadaafadeed oo laga bilaabay xaafadaha magaalada taasi oo ay sameynayaan ururka dhalinyarada isxilqaana iyo dowladda hoose ee magaalada beledweyne ololahani ayaa qeybtiisa labaad la sameyn doonaa jimcaha nagu soo aadan iyada oo qorshuhuna yahay inay door ka qaataan bulshada afhayeenka ururka isxilqaan iyo guddoomiyaha ururka ayaa ka warbixinaya ololaha nadaafadeed ay sameyn doonaan
afarta xaafadood magaalada beledweyne waxaan ugu baaqayaa anigoo ka faa'iidaysanayo fursaddan qaaliga ah hadday ahaa lahaayeen dadka xaafadaha dadka dadka oo dhalinyarada waayeelada dhammaan waxaa ugu baaqi lahay qashinkaas in lagu dadaalo in qashinka wadada lagu soo shubin in qashinka webiga laga ilaaliyo sida buundada hoosteeda in laga ilaaliyo waayo waxaa waaye qashinka haddii la ilaaliyo bilicda magaalada waa ilaalsamaysaa insha allahu tacaala waxaa ku boorinayaa inayna soo garab istaagaan ay howshaana nala qabtaan qof walboo jaanis helaayo maalinta jimcada hadduu ilaa yidhaahdo howlahan aan wadno hanala qabtaan insha allahu tacaala wallaahi shacabka aan ka dhalanleh waa dad sharaf iyo qiimo iyo bogaadin leh oo wanaagsan reer hiiraan dadka wanaagsanne ma jiraan sidaan aaminsanahay soomaali oo dhanaan se wadan wanaagsan balse waa la kala koreeya reer hiiraan dad wixii loogu taga laga waaya maaha balse waxay u baahan yihiin oo keliya wacyigelin joogtayno ayay u baahan yihiin annagana insha allahu tacaalaa maanta meel fan ma hayno aan dadkii aan meel iskugu yeerno oo afarta xaafadood ee magaalada beledweyne aan iskugu yeerno dadkooda dhallinyaradooda waayeelkooda cuqaashooda culimmadooda aan u yeerno oo aan dhahno maanta haye sibinaar aan u qabanno oo aan nidhahdana mayaho wacyigelintaasaa wadnaa haddaan adiga maanta qashinkaada ka qaadin gurigaada hortiisa cudur iyo waxaa kuu soo dhowaanaysa iyo dhibaatoo dhan iyo caabuq oo dhan haddaad micnaha fan hayso waad dhigi kartaa annaga fan la-aan ayaana hayso waxaan ka codsanaynaa dadkeenna idaacadahan ka wacyigelinaa inay wacyigelinteenna qaataan intuu qashinka kuu jiro ayuu cudur kuu jiraa marka waxaan ka codsanaynaa dadkeenna reer hiiraan iyo dadkeenna soomaaliyeedba haddii codkeyga ay maqlaayaan waxaan ka codsanayaa dadka soomaaliyeed intuu qashinka kuu jiro ayuu cudur kuu jiraa qashinka intaad iska dheerey karto iska dheeree walaal ama waalidow iska dheereeya waxaan idin leeyahay dadkeygiiyow horumarka waddankiina ka shaqaysta cidna idiima maqna ceelna idiima qodna ururka ayaa u taagan in ay si isxilaqaan ah wax uga qabtaan arrimaha bulshada sida nadaafadda magaalada beledweyne